madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanye iyo boqolaal ka mida shacabka reer somalilan ee ku dhaqan caasimadda hargeysa iyo qaar ka yimi gobollada kala duwanee dalka ayaa ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyey allaha u naxariistee marxuum suldaana barre warsamo shire oo ku geeriyooday shil baabuur kadib markii uu xalay dooxa dacarbaru qaaday isagoo u sii jeeda sidii uuga qayb qaadan lahaa sidii nabad looga dhex dhalin lahaa laba beelood oo walaala ah oo dagaal ku dhex maray degmada oog maalintii shalay allaha u naxariistee marxuum suldaan barre warsamo shire waxa uu ka mid ahaa salaadiinta somalilan ee qaybta weyn ka soo qaatay halgankii dalka lagu xoreeyey iyo weliba nabadayntii somalilan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanya ayaa ilaahay uga bariyey marxuumkaasi inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qoyskii qaraabadii iyo shacabka reer somalilan ee uu ka baxayna samiriye iimaanka siiyo
innaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun suldaan barre oo maanta halkan aaskiisa u joogno ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janna ilaahay ka waraabsho eelkii qoyskii iyo eelkii uu ka gareeriyo kulligeenna ilaahay samariyoon ka siiyo suldaan barre wuxuu ahaa qof aad iyo aad u wanaagsan maantana hawsha uu gurmudka ugu jiray waxay ahayd nabadayn uu dadka iyo dalka ka shaqaynaya nabaddiisii wanaaggiisa ayuu ahaa tii ilaahay baa u timid ilaahay naxariis jannu ilaahu kaga waraabsha ayaan ilaahay uga baryaynaa eelkiisii iyo kulligeen iyo inteena kodhan eela samariya man ka siiyo guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ahna guddoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb galay aaskaasi qaran ee loo sameeyey marxuum suldaana barre warsamo shira ayaa isaguna tacsi u diray innaa ilayhi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa inaga baxay nin inagu weyn oo shacbiga reer somalilan meel kasta ha joogay ku weyn suldaan barre waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo innaga dhammaanteen shacbiga iyo ummadda reer somalilanna samir iyo iimaan ka siiyo carruurtiisii iyo xaasaskiisii iyo qoysaskiisiina ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo innaa ilayhi wa innaa ilayhi raajicuun gudoomiyaha xisbiga talada dalka ayay ee kulmiye mudane muuse biixi cabdi ayaa isaguna ilaahay uga bariyey marxuumkaasi inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qoyska iyo qaraabadii uu ka baxayna samiriya iimaan saadiqa ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun waxaanu joognaa tacsidii suldaan xasan barre xasan warsamo shire oo ahaa nin weyn oo dalkan wax badan soo taray ilaa snashii barigu ka soo noqday carabta ilaa maanta dan guudunbu ku jira oo islaax malaha dadka ummadda somalilan iyo in badanoo kaloo soomaalia way taqaanay suldaan xasan warsame ninkii uu ahaa nin samatalis ah oo dhammaan halgannadii ilaa k snl oo isagoo dhan yaraba carabta ka yimid ilaa aasaaskii snl shirkii u wareer sheekh madar lagu shiray ilaa tii u dambaysaa maanta ergada ku jiray dan guud iyo ergo iyo maslaxad buu jiray maanta isagoo ergo ku jira ayuu dhintay ilaahay ha u naxariisto innagana hanuga daba naxariisto carruurtiisii iyo qoyskiisiina samariya iimaan ha ka siiyo halkiisiina caawal khayr qaba ilaahay ha keeno dhammaanna waxaan ka tacsiyanaya qaranka somalilan oo dhan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan mudane maxamed biixi yunis oo isaguna ka mid ah madaxdii ka qayb gashay aaskaasi ayaa tacsi u diray ilaahay waxaannu ka baryaynaa inuu ilaahay aakhirada u hagaajo sidaasaannu ilaahay ka baryaynaa barre warsamo wuxuu ahaa dadku wada yaqaana hargeysa way taqaana barre warsamo nin dadka u siman buu ahaa nin caafimaad qabuu ahaa dadka cudurka qaba mu ahayn ilaahay sidaasaannu ka baryaynaa in ilaahay isagana jannooyinka aakhire in ilaahay ku mannaysto oo uu siiyo sidaasaannu innagu ilaahay u baryaynaa aaska qaran ee loo sameeyey allaha u naxariistee marxuum suldaana barre warsamo shire waxaa kaloo ka qayb galay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid injineer faysal cali waraabe salaadiin waxgarad xildhibaano kala duwan iyo weliba boqolaal ka mida shacabka somalilan ee ku dhaqan caasimadda hargeysa iyo qaar ka kala yimi gobollada iyo degmooyinka dalka waxaanay dhammaantood marxuumkaasi ilaahay uga bariyeen inuu jannadii firdowsa ka waraabiyo qoyska iyo qaraabada iyo shacabka somalilan ee uu ka baxayna ilaahay samariya iimaanuu ka siiyo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun